aad baad u mahadsan tahay markanna ku soo dhowaada wararka caalamka dagaalyahaano ka tirsan kooxaha muqaawamada ayaa weerar qorshaysan ku beegsaday ciidamadii yuhuudda ee ku sugan khaza wararka ka imaanaya khaza ayaa ku warramaya in dagaalyahaanada muqaawamada falastiin ay burburiyeen gaari ay wateen ciidamada yuhuudda qaraxan lagu beegsaday gumaystaha ciidamada yuhuudda ayaa ahaa mid aad u xoogan kaasoo ka dhacay meel u dhow masjidka alkatiiba ee bartamaha khanyunis muddooyinkii lasoo dhaafay kooxaha muqaawamada ee ku sugan jiidda khaza ayaa laba jibaaray weeraradooda ka dhankaha ciidamada yuhuudda ee ku sugan marinka khaza howlgalladan ayaana walaac xoogan ku reebay ciidamada yuhuudda ee ku sugan khaza iyo madaxda yuhuudda labaduba hogaamiyaha kooxda mucaaradka ku ah maamulka uu hogaamiyo netanyahu ayaa codsi uu soo jeediyey waxa uu ku yidhi waxaan dalbanaynaa heshiis xaqiijinaya soo celinta maxaabiisteena ku jira gacanta muqaawamada falastiin iyo soo afjaridda dagaalka khaza ee xal nabadeed kaas oo maamulka yuhuudda ku dabadheeraaday dhinaca kale kiniisad ku taala gudaha dalka etoobiya ayaa maanta la weeraray kooxo hubaysan oo la sheegay in ay ka howlgalaan gobolka oromada ayaa lagu soo warramayaa in ay weerareen mid ka mid ah kiniisadaha ku yaala dalka etoobiya kaasoo ku dhowaad lixdan kilomitir koonfur bari kaga beegan caasimadda waddankaas ee adis ababa weerarkan oo dhacay axaddii lasoo dhaafay ayaa lagu bartilmaameedsaday baadiriyaal ku sugnaa kiniisadaasi kuwaasi oo sida ay wararku tibaaxeen qaar ka mid ah isla goobtii lagu khaarijiyey halka qaar kalena la afduubtay walow tiro sugan aanan la shaacin warbaahinta mehibeer keydushaan oo ka mid ah ilaha ugu waaweyn ee wararka ku saabsan kiniisadaha etoobiya ayaa dhacdadan ka xaqiijisay kiniisadda la weeraray oo magaceeda lagu sheegay zikawala kana tirsan kiniisadaha orthodoxiska ee dalka etoobiya kiniisaddan ayay wararku tibaaxayaan in marar hore sidan oo kale ula kulantay weerare ay dowladdu u ansixisay inay fuliyeen maleeshiyaad ka howlgala gobolkaasi oo u dhaqdhaqaaqa xoreynta oromiya magacoodana loosoo gaabiyo o l a beegsashada baadiriyaasha kiniisadda etoobiya gaar ahaan gobolka oromada ayaa si joogta ah u socotay lixdii sane ee lasoo dhaafay xilli dilka afduubka iyo dagaalada aan kala joogsiga lahayn ay si xawli ah uga socdaan gudaha dalka etoobiya wararkii caalamkana halkaa ayuu ku idil yahay dhegaystayaal